إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo la jirayaashooda mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay xalqada saddexaad dardaaran ku socda dhallinyarada oo allaah u fududeeyey inay soo haleelaan jihaadka kuwaas oo u jeedinayo asheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si faah-faahsan uga hadashay dagaalada muqdisho iyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka galmudug ayaa cabsi xoogan ka muujiyey ciidamo uu farmaajo ka soo qaaday magaalada dhuusamareeb sargaal ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalla ka dhacay magaalada ma'rib dowladda sacuudiga ayaa bilowday inay xirto madaarista turkiga ee ku yaalla waddankaas xukuumadda suudaan ayaa hakisay heshiis ay dhowaan la gashay dowladda ruushka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن cibaadada uu shaksigu samayhayo siddeetan sano iyo siddeetan sano wax la dira uu ku sameeyo oo leylatu qadri aysan ku jirin waxaa ka qiimo badan halka habeen oo leylatu qadriga cibaadada uu sameehayo taxarow leylata alqadri fi alcashri alawaakhiri min ramadaan taas marka waxay keenaysaa tobankan halgan gaar ah in ummadda muslimka laga rabo rag iyo haweenba dhalinyaro iyo waayeelba inyar kadib waxaan gelaynaa haddii alla doono tobankii dambo inuu markaa ruuxu aada isu xil saaro uga dadaalo qiimadaas ay leedahay asoomaanka ku haaya in allaale intii alla iyo rasuulkiisii waxay yidhaahdeenaan ku dhegaynaa yidhaahdeen dhanna ka mari mayno shahaado fii sabiilaan helaynaa amba sharciga ilaahayaan fulayna intii tidhi maanta ma bulaasho mase ma bula afghanistan tusaale usoo qaado gaala gaalada hal xaba kama hirna la dhihi karaa wixii wax isku hayo o dhan waa gale maanta waa ka baxayna afkoodaba ka maqashay maxaa bixi haya aniga inaan isweydiinaa fiican annagu inaan isweydiina bal maxaa bixi haya waxay arkeen dadka alle ku xiran inay awood leeyihiin oo siday moodayeen arrintu aysan ahayn maanta marka in la yidhaah xalka ummadda soomaaliyeed beesha caalamku waa inay daacad ka noqotaa cadowgaaga leeda waa inay daacad ka noqotaa inay dabaalta sufahada aad bay u badan yihiin maanta waxay hayaan male intii yaraday xamar ka joogeena isku dilaan waa ujeedin awalna waxay dhehijeen nabadiidka waa in meel la saaro yaa hadda nabadiidaya ee walba dadka ilaahay diintiisa inay hirgasho diidanayaan nabadiida moogtahay adduunya aakhira in labad la helo oo daaru salaam dadka la aadsiiyo wallahu yadcuu ilaa daari salaam maxay ugu yeeraha ayagu ulaa'ika yadcuuna ila naari ay uga yeeraya waa aragtay midda ka taagnata ma yaqaaniin alle adduun weynaha alluu yaqaaniin ilaa rabulcaalamiin waa ka tagtay caalamkay ku leeyihin rabulcaalamiin maad ku xidhantahay awoodda rabta asaaska leh rasuul ma yaqaanin james iswan ma u ahay a u rasuula ilan waxaa soo dirsatay beesha caalamka a soo dirsatay kulaha markaasay ku leeyihin waa inay daacad ka noqdaan mid walba hadlaya wuxuu ku leeyahay dimuqraadiyada nidaamka dimuqraadiga u khilaaf allayo rasuul warkoodii u khilaaf wax dhaaya ma aragtay waana soomihii annaga afureen la soo weerara kulaha haddaba soon waxba kama ogida oon yow ku dili kaan wadan soo maha xoolo kasta ha qabo madaxnimo kasta ha qabo dunida alla boomboonay waa yurub iyo ameerika oo madaxweynaha guuda adduunka wadda koobaad alquwat luxaadiya waxaasoo dhan la yidhaahee adduunkana maciise tandankan uu ku noolaha mar hadduu iimaan iyo camal saalix haysan yaa tawaasib alcabd yaa tawaasib sabr wuxuuna waaya xayaatan tayiba
goosgooskaasi wuxuu qayb ka yahay barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta uu marti ku yahay a-sheekh nuur macali cabdiraxmaan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku ekeeyey fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dagaalka ayaa ka dhacay habeenkii xalay biyodega suuqa xoolaha ee degmada hurwaa dhanka kale shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku qaadeen ciidamada soomaalida ah iyo kuwa shisheeyaha ee ku sugan magaalada buulamareer sidoo kale xalay waxay weerareen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani iyo askarta jubbaland ee saldhigga kule deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada kismaayo mu'asasada alkataib ayaa baahisay xalqada saddexaad dardaaranna ku socda dhallinyarada oo allah soo waafajiyey inay soo haleelaan jihaadka kuwaas oo u jeedinayo a-sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan warbixin ku aadan maxamed cali ayaa soo jeedinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد سأرنك سدحات كددا الإخلاص
dardaaran ku socda dhallinyarada uu allaah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka waa dardaaranno tixana ah oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan dardaaranka saddexaad ayaa waxa uu sheekhu ciwaan uga dhigay ku dadaal ikhlaaska isagoona kusoo gudbinaya nasaa'ix ku socota walaalka mujaahidka ah sheekha ayaa dhallinyarada ku booriyey inay ku dadaalaan ikhlaaska ugana digay dabinnada shayddaanka ee uu dadku kaga fasahaadiyo camalkooda dardaaranka saddexaad ee aan u jeedinayo walaalka mujaahidka wuxuu yahay ha hilmaamin inaad allah u keli yeesho acmaashaada oo dhan kana yeel jihaadkaaga mid lagu koryeelayo kelimadda allah diintaadana ka hormari adduunyadaada hana ka yeelin inaad adduunyadaada ugu shaqaysato waxaan kaaga digayaa dhagaraha iyo dabanada shaydaanka kuwaasoo kaa fashilinaya ama kaa fasaadinaya camalkaaga dabinada shaydaanka een kaaga digaya waxaa ka mid ah istususka caanbaxa ama magacraadinta ismaqashiinta sheegsheegidda maamuus raadinta ku dadaal akhilmujaahid inaad iska owdo duldulilada shaydaanku kaa soo galayo allah subxaanahu wa tacaalana ka magan gal shaydaanka iyo dhagarihiisa ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala waima yanzaqannaka min ashaytaani nasqun fastacid billaah inahu samiicun basiir sheekh mahad ayaa sidoo kale soo gudbiyey xadiis saxiix ah oo ka sugnaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaasoo ka hadlaya mowduucan can abi muusa radi allahu canhu qaal jaaءa rajulu ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam faqaal alrajulu yuqaatilu ilmaqnam wاlrajulu yuqaatilu aldikr wاlrajulu yuqaatilu yara makaanah faman fii sabiili illah faqaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam man qaatala litakuna kalimatu اllahi alculya fahuwa fii sabiili illah muttafaqu calayh abi muusa waxaa laga warinaya radi allahu canhu inuu yidhi ninbaa u yimid nabiga sala allahu calayh wasalam markaasu wuxuu ku yidhi nin ayaa wuxuu u dagaalamayaa inuu qaniimo helo nin kalena wuxuu u dagaalamayaa in la sheeg sheego nin kalena wuxuu u dagaalamayaa geesinimadiisa in la arko yaa waddada allah ku dagaalamaya nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofkii u dagaalama inay kelimadda allah kor noqoto kaas ayaa dariiqa allah ku taagan qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam maa di'baani jaa'icaani ursila fii hanam biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali washarafi lidiinih rawaahu axmed watirmidi waغayrihima nabiga sala اllahu calayh wasalam sidoo kale wuxuu yidhi laba yey oo lagu sii daayay xayn ari ah dhibka ay u geysanayaan kama dhib yara dhaawac uu qofka diintiisa u geysanayo ku dadaalidda uu ku dadaalayo siduu hanti iyo jah ku heli lahaa walaal soohdintaada ka ilaasho yeyda qarsoon naftaadana ha ku furin fitno aadan u taag heli doonin xalinteeda
وحيدا قصدا أرض الجهاد هربا يرجو نجاة mu'asasada alkataa'ib oo bil weliba oo ramadaan baahiso muxaadaraad diini ah ayaa sidoo kale xalaqaadkan ku baahinaysa luuqadda ingiliishka
صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مراد xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si faahfaahsan uga hadashay dagaalada magaalada muqdisho iyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda faahfaahin ku aadan qodobkaas cabdulaahi soomaali ayaa soo jeedinaya sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga walaayada banaadir ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si faahfaahsan oo qoto dheer wuxuu kaga faallooday dagaaladii ka dhacay magaalada muqdisho iyo waxay isku hayaan dhinacyada iska soo horjeeda weliga walaayada banaadir ugu horreyn waxa uu ka hadlay in magaalada muqdisho ay tahay mid gumaysi ku jirta islamarkaasina shisheeyaha iyo qolada la shaqaynaysa dhinacba uu dan leeyahay magaalada muqdisho waa magaalo muxtal ah oo cadowga uu kusoo duulay cadowgaas wuxuu u qaybsamaa laba qaybood qolo marat kristan ah oo saliibiyiin ah oo dowlado kala duwan ah oo kusoo duula dalkan ulajeedadeeda ugu weyn ay tahay laba arrimood midda koowaad waa diin la dagaal inay diinta ilaahay la dagaalamaan midda labaadna waa dhaqaalo doon midda saddexaadna waa dhaqanxumo faafin si dadka qiimkooda iyo maarata yacni dhaqankooda iyo ma dadnimadooda loo baabi'iyo qolada kalena waa qoladan murtadiinta oo ayagu ay maarata meesha ku hayeen oo siyaasiyan iyo caskariyan dhinac walbaba ayagu ay ka maamulayeen oo ay ahaayeen rumuud lagu maamulaayo maarata yani xalana lala fadhiyo marka waxaa dhacay qoladii marka meesha fadhido cadowga ahayd inay iskhilaafeen danahooda gaarka ay maarata yani isku khilaafeen kadibna ay dhiila colaadeed halkaasay ka bilaabeen kadibna ay dhufaysyo iyo khandaqyo inay dadka shacabka dhexdiisa ka qotaan ay bilaabeen xabadna laysku bilaabo dhig la daadiyo dadka shacabka masaakiinta lagu dul dagaalamana ay noqdeen kuwa madaxa ku qaata ilmahooda iyo joodarayaashooda oo qaxay ayagoo meelay ku jihaysan yihiin aan maarata aqoonin iyo kuwo weli wadnaha farta ku hayo sugayo goorka xabaddu korkooda ay ka bilaabo doonto weliba iyadoo xilligu aada uu u kulul yahay duruufta dhaqaalee dadka shacabka masaakiintan ay aada u lidato oo nin walbaa subaxda inta magaalada u jirmaado habeenkii wuxuu dabka ku shito oo la soo hoyo jiray maarata yani ramadaanna lagu jiro ayaa dadkii maarata yani la qaxiyey waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkaas muslimiinta oo dhibaatada loo geystay in ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatadooda uu maarata yani faraj uu u furo ilaahay subxaana wa tacaala uu maarata yani kaalmihiisa iyo cawnkiisa uu ku gargaaro marka xaaladda magaalada hadda ka jirtaa waa noocaas dad badan ayaa su-aale iska weydiiyey waxa sababay in shisheeyuhu isku fiirsado dhinacyada iska soo horjeeda ee dagaalamay sheekh muuse cabdi caraale ayaa arrintaasi ka jawaabaya sidaan hore kugu soo sheegay nimankan gaalada oo waaweyn qoladan riddada ah way u kala maarata yani qaybsan yihiin sidaad la socotana qoladan hadda riddada aktharkoodu waa niman diaspora oo dibadda laga keenay boqolkii sagaashan samti waa niman lasoo diyaarsaday dibadda laga keenay dowlad walbaana qolay wadataa waxaa markaa meesha ka muuqda in qoladii oo dowladaha maarata yani waaweyn ahaa ilaaha weyn oo kiristanka ahaa iyo dowlado kale oo ayaga naftirkoodu maarata yani ku hoos jira sida turkiga iyo carabta iyo afrikaanka ethoobiya iyo kenya oo kale qolo walbaaba daday ku leedaha meeshaan danteeda inay fuliyaan ay rabaan waxaa marka muuqatay in qoladii waaweyneed ayaga naftirkooda aynan wax isku raacsanayn maxaa yeelay hal mid waa isku raacsan yihiin dagaalka guud ee diinla dirarkaa waa isku raacsan yihiin laakiin danaha gaarkaa waa lagu kala duwan yahay qur-aankan ilahay saasuu ku tilmaamay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa si guud ahaana haddii loo muuqdo inay maarata yani midaysan yihiinaa muuqanaysa haddana dana gaara ayay kala leeyihiin yayna ku dagin wararka miidiyaha iyo warbaahinta maarata yani lasoo lasoo lasoo dhigahayo oo afka baarkiisa ah oo maarata yani qowda maqashay waxna haw qaban ah xaqiiqatan haddii hoos loo fiiriyo hadday ka midaysan yihiin maarata yani ayaga ulajeedadooda iyo rabitaankooda iyo maardanahooda guud ahaan hadday ka midaysan yihiin ma suurageli lahayn kuwaan khilaafkooda inuu intaas gaaro gaar ahaan ninkan hadda meesha maarata ugu tunka weynoo kursigu ku fadhiya oo madaxweynaha sheeganaya ma suurageli lahayn isku dhejin intaas la eg iyo dhiiranaansho intaas la eg iyo maaweelo iyo madadaale intaas la eg inuu maarata yani uu ku ku ku dhaqaaqo haddii uusan ogeyn cid uu garab ka haysto laakiin qolo ayuu ku tiirsan yahay aan iyaguna ismuujinayn oo hoosta maarata yani kala jira qoladan kale nasirkooda meel cillaama taagna qoladan mucaaradka isku sheegaya midowga musharaxiinta sheeganaya naftirkooda meel cillaama taagna ayaguna dowlado kale ayay garab ka haystaan ayagaasaa ayaguna maarata yani baritaaraya oo dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba hoosta maarata yani ka riixay wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo wakhtigu uu ka dhammaaday uu kursiga macaansaday taasina ay soo dedejisay dagaalka dhex maray asiga iyo mucaaradka oo ay la kala safteen ciidamada dowladda federaalka ah waxaa loogu yeeray beesha caalamka ayaa waxay soo saarayaan baaqyo kala duwan oo la xidhiidha in xiisadda magaalada muqdisho la qaboojiyo islamarkaasina waxaa loogu yeero doorasho dadban loo dhaqaaqo waxaa loogu yeeray beesha caalamka ee dowladda federaalka aasaasay waxa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin xaaladda magaalada muqdisho islamarkaasina waxa ay tilmaameen haddii dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee mucaaradka iyo madaxweynaha kursiga kumintidaya kala taageersano uu sii socda ay taasi keeni karto in xarakada shabaabulmujaahidiin ay fursad hesho oo ay arrimahaasi ka faa'iidaysato sheekh muuse cabdi caraale ayaa la weydiiyey waxa ku kalifaya shisheeyaha inay sidaasi yidhaahdaan
awalba qoladan maarata masiixiyiinta oo kiristanka oo soo duulay waxay aada iyo aad ay marka hore dhaqaale u geliyeen xoogna u geliyeen xoolo badanna ku bixiyeen qoladan la yidhahda amisom amisom marka ay waxqaba weyday ay muuqatay waxqabadkeedii inuu halbacaad lagu lisan noqday xerooyin ku aruureen oo socodkoodii uu suurageli waayo diyaarad in wax loogu geeyey ay noqotay waxay haddana xoogga geliyeen inay qoladan soomaalida oo riddada ay ciidan ka abaabulaan dhaqaale iyo xoogna ay geliyaan si ay uga horgeeyaan shaqadii awal loogu talagalay midowga maarata qoladan amisoomta shaqadii loogu talagalo ahaa inay la dagaalamaan mujaahidiinta xaraka somaal mujaahidiin inay la dagaalamaan in qoladan marka lagu bedelo bedelkooda la geliyo juhdi badanay ku bixiyeen dhaqaalo fara badanay ku bixiyeen tababaro badanay ku bixiyeen qalab ciidanoo tiro badanay u keeneen waxaa marka gaalada murug ku haaya kuma hayo iskhilaafkooda wax weynoo muruga kuma hayo inay isdilaan iyo inay dad baakiciyaan iyo arrintaas wax weynoo murugu kumays waxaa murug ku haya beerta ay tabcayeen oo wax badan oo juhdi iyo dadaal ay ku bixiyeen inay u jeedaan maanta inay dhicisooda oo si sahlan ay ciidankii dhammaa ay dhoodhoobayeen oo wakhtiga badan ay dhisayeen dhaqaalaha badan ay ku bixiyeen si sahlan oo qabiil ugu kala baxay marka waxaad ka garanaysaa in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiilillah fasayunfiquunaha uma takuuna calayhim xasra uma yuqlabuun sida qur-aanku sheegaya dhaqaalihii dhammaa oo ay bixiyeen ayaa murug ku hay iyo maanta meeshay arrinta gaartay in si sahlan ay maleeshiyaad qabaa'il kala taageersan magaalada muqdisho maarata xaafadaheeda ku kala sugan oo nin walba qabiilkiisa xaafadoo deganaa oo dhufeys ka qotay taas ayaa murug ku haysa midda ay ka dhawaajinahayaanna waa middaas waxaana u muuqata haddii ay meesha ka baxaan bedel kalena ayna haynin inay maarata yani mujaahidiintu ay fursad ay arrintaas ay keelayaan taas waa marka mid ay ka calaacalayaan waa mahadsantaha inkastoo xaaladda magaalada muqdisho ay xasiloon tahay haddana ciidamada dowladda federaalka ah ee iska soo hor jeeda ayaa waxay isugu jiraan dhufaysyo iyadoo qolo weliba ay hub aruursi iyo u diyaargarow dagaal ku jirto
maamulka galmudug ayaa cabsi xoogan ka muujiyey ciidamo uu farmaajo dhowaan ka soo qaaday magaalada dhuusamareeb faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar xilli marba marka ka dambaysa uu cirka isku sii shareerayo khilaafka ka dhex jiro dowladda federaalk ee kursiga lagu haysto iyo maamul goboleedyada uu shisheeyaha ka dhisay waddanka iyo kooxaha mucaaradka ah islamarkaana farmaajo uu wajahayo dhinacyo kala duwan oo diidan damaciisa ku aadan mudokorarsiga islamarkaana ay ka garab baxeen kuwii uu ku tashanayay oo ugu dambeeyeen maamulada hirshabeelle iyo galmudug ayaa isna waxa uu wadaa dadaallo uu ku doonayo inuu ku xaqiijiyo damaciisa ku aadan mudokorarsiga isagoona ciidamo badan kusoo daabulayo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay axmed macalin fiqi oo ah wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug fiqi ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamo badan oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb loo qaaday dhanka iyo magaalada muqdisho si buu yidhi ay ka qayb galaan dheelada colaadeed ee ka jirta magaalada muqdisho arrin fajicisa oo la yaab leh ayay nagu noqotay in si kadisa sideedii barkii subaxnimo diyaarad muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimada ku jiray oo lix bilood ka hor meesha la keenay ciidamadaas oo ah kuwa booliiska sida gaabka u tababaran ee xaram cali la yidhaahdo awalba tiro yar ay galmudug ka haysatay in lagu amro oo amar uga yimid muqdisho inay isku diyaariyaan diyaarad loo soo diro iyadoon maamulka galmudug oo dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda iyo wasaaradda amnigu midna aysan ka warhaynin ciidamadaas oo qaybtoodii kuwaa saaki sideedii markii la qaaday qayb kalena galabtay intii u dambaysana galabta ay baxayso runtii arrintaasi waxay noqotay arrin layaab nagu noqotay sidoo kale fiqi oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan ciidamo kale oo iyana laga qaaday magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo qaar ka mid ah gobollada dalka kuwaas oo la geeyey magaalada muqdisho kolley beledweyne oo daris nala ah oo hirshabeelle ah in laga qaaday markaan iswaraysanay eedahooda amniga qaybo ka mid a in ayagana sida halkan loo qaadayo kolo looga qaadayo ayaa igu maaragtay ayaa isoo gaartay oo ii xaqiijiya waa laga yaabaa deegaamo kalena inay sidaas oo kale awalba saddex meelood afar meelood bay joogeen ciidamadani ay u badnaayeen halkan galmudug xoogaa yar ka joogay sidoo kale xoogaa yar oo hirshabeelle ka joogay iyo inta ugu badan oo shabeellada hoose iyo gado joogtay marka shabeellada hoosena dee waxaan u malaynayaa ayaamihii lasoo dhaafay inay lug ku yimaadeen gadana si lamidas sidaan oo kale ayaan maqlayaa iyagana marka guud ahaan ciidamadaas wixii gobollada ka jiro o dhan in dib magaalada muqdisho lagu soo celinayo si xasradahaas iyo qallaasahaas taagan qayb uga noqdaan weli waxaa taagan khilaafka u dhexeeya maamulada shisheeyaha iyo kooxaha mucaaradka ee kursiga ku haysta farmaajo iyadoona mar kasta la filan karo inuu soo baxo weji hor leh maadaama khilaafka ka dhex taagan uu sabeynayo islamarkaana ay isha ka daawanayaan shisheeyihii soo dhisay sarkaal ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay magaalada ma'rib faahfaahinta warkan waa kan maxamed mudey abumuslim dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda yemen iyo kooxda xootiyiinta oo ka dhacay magaalada marib ayaa waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidamada yemen wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamada yemen ayaa bayaan ay si wada jir ah u soo saareen ku sheegeen in la dilay cabdiqani maxamed salmaan oo ahaa agaasimihii waxda arrimaha militariga ee wasaaradda difaaca laguna dilay dagaalo ay la galeen kooxda xuutiyiinta wasaaradda ayaa sareeyo guuto ben saalim ku sheegtay in la dilay isaga oo gudanaya waajibaadka qaran ee saaran ee ka dhanka ah waxay ugu yeertay maleeshiyaadka kacdoonka iyo argagixisada ee xootiyiinta waxayna xustay inuu ahaa mid ka mid ah saraakiisheeda ugu muhiimsanaa bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamada yemen ayaa lagu sheegay in sarkaalka la dilay uu ahaa nin daacad u ah waddanka isaga oona kaalin weyn ku lahaa dhismaha iyo horumarinta ciidamada xukuumadda tan iyo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka cabdiqani bin salmaan ayaa ah mas-uulkii labaad ee ka tirsan xukuumadda yemen oo la dilay wax ka yar toddobaad waxaana ka sii horeeyey madaxii garsoorka militariga cabdullaahi al xadaari oo lagu dilay dagaalo ka dhacay galbeedka magaalada marib ee waddanka yemen websayteka setember net ee ku hadla afka ciidamada xukuumadda yemen ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka hortageen weerar ay kooxda xuutiyiinta ku soo qaadeen furunta hore ee sarwax oo dhacda galbeedka magaalada marib isagoo sii xiganaya ilo militari oo aan la shaacin ayuu sheegay in ciidamada yemen iyo kooxaha muqaawanada ay weerar rogaal celis ah ku qaadeen xuutiyiinta kaas oo socday wax ka badan shan saac waxayna sheegeen in ay ku dileen in ka badan labaatan iyo labo askari oo ka tirsan xuutiyiinta dhanka kale isbahaysiga carbeed ayaa duqeymo xoogan ku garaacay fariisumo ay xuutiyiintu ku lahaayeen waqooyi galbeed ee magaalada marib waxayna sheegeen in ay burburiyeen fariisamaha baqaaro hubka lagu keydiyo iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen xootiyiinta afhayeen u hadlay xootiyiinta ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay taxaalufka cudwaaniga ah uu ilaa siddeed iyo toban duqeymo ku garaacay fariisamo dhowr ah oo ay maleeshiyaadkooda ku lahaayeen waqooyi galbeed ee magaalada marib tan iyo bishii febraayo ee lasoo dhaafay xootiyiinta ayaa dagaal adag kula jira ciidamada xukuumadda yemen ee ku sugan afaafka hore ee magaalada shidaalka qaniga ah ee marib iyaga oo isku dayaya in ay gacanta ku dhigaan magaalada dowladda sacuudiga ah ayaa bilowday inay xirto madaarista uu turkigu ku leeyahay waddankaas warkaas iyo war kale oo ku aadan xukuumadda suudaan oo hakisay heshiis ay dhowaan la gashay dowladda ruushka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa go'aansaday inay xirtaan iskuulo badan oo laga leeyahay waddanka turkiga ee ku yaala gudaha sacuudiga iyadoona la xiray madaaris badan oo ku yaala waddankaas wakaaladda wararka turkiga ee anadol oo soo xiganaysa ilo diblomaasiyiin ah ayaa sheegtay in wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta xukuumadda riyaad u keentay warqad lagu xirayo madaarista turkiga madaarista la xirayo ayaa waxay hoostagaan wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee turkiga waxayna wakaaladu sheegtay inay ku kala yaalaan magaalooyinka tabuuk riyaad daa'if iyo jiddah ee dhacda waqooyiga galbeed ee sacuudiga anadol ayaa sidoo kale sheegtay in mas-uuliyiin ka socda dowladda sacuudiga ay gaareen madaarista turkiga ku leeyahay magaalooyinka damaam iyo abha iyadoona albaabada la isugu dhiftay sida kuwii iyaga ka horreeyey ilo diblomaasiyadeed ayaa tilmaamaya in madaaristi la xiray ay dhiganayeen in ka badan laba kun laba boqol konton iyo lix arday oo u dhashay waddanka turkiga kuwaas oo culaysku noqonaysa inay wax ka bartaan madaarista hoostaga wasaaradda tacliinta ee sacuudiga maadaama aysan si fiican ugu hadli karin luqadda carabiga mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa albaabada isugu dhiftay madaaris badan oo ay leedahay dowladda turkiga dhammaadka sanadkii tegey waxayna saraakiishu turkiga sheegeen in arrintan ay ku lug leedahay arrimo siyaasadeed inkastoo aan sameynay dadaalo dheeri ah haddana maamulka ale sacuud wuxuu xiray dhammaan iskuulada turkiga ee ku yaala magaalooyinka maka almukarama iyo madiina ayuu yidhi wasiirka wasaaradda tarbiyada iyo tacliinta ee dowladda turkiga wuxuu tilmaamay in iskuulada turkiga ee ku yaala magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan sacuudiga ay la kulmayaan culaysyo iyo dhibaatooyin adag xukuumadda calmaaniyadda ah ee turkiga ayaa dhowaan soo saartay go-aan ay ku xirayso madaarista qur-aanka kariimka ah ee ku yaala jasiiradda qubrus arrintaas oo ay si weyn ugu soo horjeesteen dadka ku dhaqan jasiiradda dhanka kale dowladda suudaan ayaa hakisay heshiis ay dhowaan la gashay ruushka ila wareedyo ku sugan suudaan ayaa sheegaya in xukuumadda waddankaas ay ku dhawaaqday hakinta heshiiskii ay la gashay ruushka ee lagu dhisayay saldhig militari uu ruushku ku yeelanayo badda cas sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda suudaan ayaa sheegay in khartuum ay go'aansatay hakinta heshiis militari oo ay la gashay moscow heshiiskaas oo dhigaya in saldhig militari uu ruushka ka samaysto badda cas ee bariga suudaan sarkaalkan oo u waramay wakaaladda wararka turkiga islamarkaana dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in go-aanka hakinta uu la xiriiro heshiis uu taliskii hore ee cumar al-bashiir la galay moscow go-aanka hakinta ayaa loo aaneeyey in heshiiska ay ku jiraan shuruudo aysan suuragal ahayn inay dhaqan galaan iyadoona labada dhinac aysan isku waafaqin iyo kacaankii talada looga tuuray dowladdii al-bashiir dowladda ruushka ayaa mar sii horeysay go-aansatay dhisidda saldhig militari oo ay ka samaysanayso badda cas waxaa xusid mudan in madaxweynaha ruushka uu ogolaaday bishii nofembar ee lasoo dhaafay in suudaan ay ka dhistaan saldhig militari oo loogu talagalay ciidankooda ku sugan waddankaas waxayna warbaahinta ruushka xilligaasi tabinaysay in xaruntaas ay qaadi karto maraakiib ka shaqeeya nukliyarka warkii subaxnimo oo aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan xilligan waa naga intaa